wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa xaafadda new york kismaayo ku qabatay kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga cadaalad darrada iyo xalinta khilaafaadka taasi oo loo xil saaray guddi gaar ah oo ka shaqeeya kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay bulshada xaafadda new york kismaayo ururada bulshada odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland qaar ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka ee dhisay wasaaradda ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeedka kulankan faahfaahinta ka bixiyey dadka hayse dhowro dadka diin ay wadaagaan deris ay wadaagaan deegaan ay wadaagaan midab ay wadaagaan oo soomaalinimo ay wadaagaan marka kalama tegsanin kala qabiil qabiil manihina soomaaliyaan isku nahay marka baasha hoos ha loo dhigo dadkana ha loo dhimriyo annaga waxaan nahay gabdho dhaqameed haddaa maqli jirtaan odaya dhaqameed waxaan nahay gabdho dhaqameed gabdho loo tababaray dhaqanka si ay uga shaqayn lahayn ee nabadda ayaa nahay waxaan ka shaqaynaa nabadaan ka shaqaynaa nabadda allah subxaana wa tacaala gacanta ku jirtaa balse haatee bini aadanka asagaa inta badan nabadda samaysan karaa waayo qoyska marka laga soo bilaabo gabadha iyo saygeeda ama ninkeeda xaaladda ee dhexdhexaadka iyo dhexdhexaadinta reerka dejinta iyo xaaladda qabow ee reerka lagu dhaqaayo ama wadahallada hadalka qabow oon xanabta lahayn waxaa keeni karaa gabadha waxaan soo dhinaandhinina waa ku guulgaarnay ilaahay maxdiisa qabna ee waxaa waay haddana way noo dhiman tahay gabdhaha waxaan fara lahay inay xaafadaha ay joogaan odayaal ay noqdaan nabadoono ay noqdaan wixii qalaafoo meelaha ka dhac ay hallayaan wixii hallin waayena ay xafiiska ay lasoo diigsadaan wasaaradda waa yaqaaniin ay imaadaan haddana waxaan ku bogaadinaya ina ay gabdhaha waxay u badan yihiin iska qabsigooda weliba ay ayuutooyinka iyo ilmaha isdiriri iyo waxaasay u badan yihiin inay dhibka meesha ka dhacay la horseedin qofkaana la dhegaysto qofkaana la dhegaysto wixii xaalad ee meel lasoo dhigo deeq aadan cali gudoomiye ku-xigeenka xaafadda midnimo magaalada kismaayo ayaa u mahad celiyay guddigan isagoona ka codsaday guddiga in ay usoo celiyaan kulamada noocan oo kalea aad iyo aad baan iniisoo dhaweyneynaa wacyigelinta aada wadaan wadaanu ini leenahay aada iyo aad baan inkaga mahad celinaynaa arrinta aada noo keenteen waxaanan aada iyo aad u jeclaan lahaa in aada maraajacada nagu soo celcelisaan si ay ummaddu ugu baraarugto guddigan ayaa waxaa dhisay wasaaradda cadaaladda jubbaland taasi oo loogu talagalay inay wacyigelin ka sameeyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo